الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا casharkii inoogu dambeeyey xadiidkii uu kaba bilaabmay oo xagga sanadka ay ku sugnayd xadaثana الmuctamir xadaثana abi can abi cuثmaana waxadaثa ayضا cibaaradaas oon ka soo naqliyay saaxib اlkowkab اlwahaaj inuu macnuhu ay tahay muctamir ibnu sulaymaan ayaa aabihii ayuu xadiidka ka warinaya marka aabihii oo abu cusmaan kaba warinaya iyo isagoo dee kaba warinaya aabihii can gayri abi cusmaan laakiin xadiid keliya uu yahay walaan idhi bal shuraaxda waan soo egi doonaa waxyaalaha yidhaahaan kolley hadalkaasna walow aanu jasmin isagu uu jasmiyey waxa ugu horeeyey kermani sharxiisan madbuuceelka waakibu daraari laba yidhaahe bukhaari uu kuba sharxay isaga idhi cibaarada daahirkeedu waxay dareensiinaysaa ama daahirkeedu uu yahay inuu aabbihii cid aan abu cusmaan ahaynna xadiidkii kaba wariyey xaafid xajar laakiin fatxulbaari raximah llahu tacaala wuxuu dhaha taasi maaha waxa loo jeedo waxa arrintu ay tahay in abu cusmaan baa xadiidkan buu ugu warramay waxaana kaba horeeyo uu sheegay xadiid kaloon kan ahayn macnuhuna waxa weeyaan un dee waa imika waxadasa ay bixadiiثin aakhara bihada اxadiiث intuu xadiiث u warramay ayuu xadiidkanna waa igu warrama macnuhu waxa weeyaan waa laba xadiiث oo uu ka kala maqlay un buu labadoodiina ay dantan isku raaciya waa suu xaafid ibnu xajar yidhaahay laakiin ma aha in cid aan abu cusmaan ahayni sanadka ay ku jirto wuxuu uhi marka bal casharkeennii baan bilaabaynaa baabun almuؤminu yaakulu fii mican waaxidi والكافر يأكل في سبعة أمعاء المؤمن لفdiga xadيidka inoo soo socdaba weeye walow dee marka alfaadihiisn in yar kala horeeyaan ruuxa muؤminkii yaakulu waa cunayaayo cuntada wuxuu ku cunaa fii mican xiidmo waaxidin keliya والكaafiru gaalkuna yaakulu fii sabcati amcayn toddoba xiidmo ama toddoba ayuu ku cunaa waa lafdiga xadiidka xadiidka markaan sharxayna aan eegi doonaa culimmadu waxay kuba fasireen xadaثanaa زahayr بnu xarbi ومحamed بن الmuثنى وعubayd للahi بن سacيidi qaaluu أخbaranaa yaحyى wahuwa الqaطاn can عubayd الlahi عubayd لlahi بn cmar weeye qaala أخbaranii naafic can بni cmara can النabiyi slى الlaهu عalayه وasلم qaala alkaafiru gaalku yaakulu waa cunayaayo waa cuntadii fii sabcati amcaa'in amcaa'inna mufradkeedu waa tamatigana ama tarjamadana inoogu sugan bal xadiidkana inooguba sugan oo mican baa amcaa laguba jamciyey waana dee waxa weeyaan caloosheenan waxyaalahan dee maaha san kirshigan xayawaanku leeyo kale maha innaga dee malaa halkan ha kala yaryaraadeena amcaadaas ayaa jirto dee kolley dadkuna sida ilaahay ku abuuray gaal iyo islaamba waaba isla mid way isleegiina xaggii cuntada un weeye waa xidmayaashii weeye haddaba taas buu wax ku cunayaa wاlmuؤminu yaakulu fii mican waaxidin xadiidku duruq dhowruu leeyahy saxaabo kala duwanna xadiidka naftiisa inoo warinaysaa laakiin macno keliya kule hadday leeyihiin kolley horta bal marka hore alfaada iyo asaniidan israacin doonaa allahuma waxa weeyaan xaggan lafdigan a yaakulu fii mican waaxidin tan dee ficilka akala kolley uu iska gudbi jiray oo muu baahnayn wuxuu kuba gudbo dee wixii la cunayeyna laakiin imaka halkan waxay dhahaan fiidan macnuhu waxa weeyaan waa yuqicu lakla fiiha wey iyadii baa dee daraf kol haday tahay cuntadii ay gelaysa amcaadani wuxuu wixii uu cunayay kuba ridaya amcaada toddobadaa ama kuwaasuu buuxinaya kana mid keliya ayaaba ku dhargi kara ama ku kaaftoomi kara dee waa ruuxii mu'minka ahaayee umuurihii bal maalan shareecadu ay kulaba talisay oo calooshiisa inuu saddex uga qaybiyo waxyaalahaas iyo dee ruuxii ku dhaqmaya kuba camal falayo weeyaane bal intaa waxa ka badanna way noo soo socdaan وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال وحي إلهين ابن نمير مركي وربو ونوغ سقنا يا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عبيد الله هنا مركي ورا يحيى القبان وانكو كورني وحديثك ورا دروق ديسية ومتابعات كيسي حا وحدثني محمد بن الرافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب كلاهما عن نافع مركا أيوب السختياني يا عبيد الله بن عمر بما أنت حديث كالسمن يغوسن ابن ح- نافع حقو ودورينا إن بدن بان سو أرقني هدبا أيوب يا عبيد الله لبدو دبنا حديث كوحي كورنا يا نافع لبدا السند ee waxa weeyaan kolley in yar bay adigu waa kolle way marka ka hore muslim marka la eego naafic waxaa u dhexeeya saddex cubaydullaahi ka mid yahay kan kalena afar baa u dhexeeyo way kala caalisan yihiin oo marka la eego dariiqa horea ka caalisan kan dambe kilaahumaa can naaficin can ibni cumara can inabiyi sala allahu calayhi wasalam bimilihi waa xadiidkaa hore mid lamid ah وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافعا مركي هروحا صار بن نافع أيوب يا عبيد الله بن عمر با كوريي ما تاني صدحات با حديث نافع كورنيا زيادنا طريقا ويالنيا waaqid ibn maxamed ibnu zaydna hore kitaabka waan ugu soo aragnay waa waaqid ibnu maxamed ibnu zayd ibni cabdillaahi ibni cumar ibn alkhadaab weeye isagoo dee saasna horeynu usoo aragnay wa kitaabka waan kusoo aragnay bal waktiga aan dheerayn haddaba waaqid baa wuxuu maqlay naafican oo qaale wuxuu yidhi ra-a bnu cumara ina cumar baa wuxuu arkay miskiinan ruux miskiin oo baahan anaa waa loo keenay oo dee gurigiisa ayaa la keenay riwaayo bukhaari oo xadiidkan duruqdiisa ah halkana baabkan oo kalena uu kuba wariyana waxaa kuba sugnaa ibnu cumar inay dee inaanu cuntada cuni jirin ilaa ruux la cuno miskiin la cuno loo keeno waa sida arrintiisu ahayd waxaa loo keeni jiray hadiyo goor dee loo soo gelin jiray ruux adigu la cuno oo weliba dee miskiina fajacala wuxuu bilaabay ibnu cumar yadacu inuu dhigaye beyna yadayhi hortiisa cuntadii dhigaye de markaa wayaakul leh waa cunaye wayadacu beyna yadayhi wayaakuluha intuu dee hadda ugu soo kordhiyaayo hortiisuu dhigaa ninkana akli badanaadu wax badan buu cunay qaala wuxuu yidhi naafic baa odhanaya fajacala yaakulu aklan kasiira dee yadacu bo taasayd yadacu beyna yadayhi macnuhuna waa maxay fayaakulu wayadacu bayna yadayhi fayaakulu oo markaa wuxuu bilaabay gudagala yaakulu inuu cunayo aklan akli kasiira badan qaala wuxuu yihi naafic faqaala bnu cumar baa wuxuu yihi laa yudkhalanna yaan la gelinino haadaa kan calaya ninkan aniga yaan laigu soo celin oo laysoo gelinin muxuu taa yidhahn fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaquulu rasuulka ilaahay oad maqlay xaalu ku qowlayo in alkafira yaأkulu fi sabcati amcayn markaa ninkani waa shabahaya de gaal mu ahayne laakiin dee dhaqankoodii buu leeyo wuu shabahayaayo kan oo kale yaan laysoo gelinin bukhaari xadiidka waxaa ku sugnaa isagana halkan un oo in nin abunahayk abunahik la odranayey oo dee mala aada u curweynaayo cunto badan ayaa loo sheegay oo ibnu cumar lagu yihi dee cunto badan buu cunaa markaasuu xadiidkan soo qaaday xadiidkan imika dee isagu uu warinaya muminka iyo kaafirka jaanibkaa ku kala soocayo oo marka abunuhayk abunahik baa yidhi adnuunta way fadxsantahe faana uminu billaahi warasuulih anugu haddaba haddaa dee taa tahay kaafir ma ihi ilaah iyo rasuulkiisani rumaysan ayaan ahay xadiidku weli waa inoo socdaa xadaثana moxamed ibn اmusanى qaala xadaثana cabdالرaحman waa ina mahdi عن سفyان وثور عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر وأبو زبير maanta jابر iyo بن عمر buu xadيiثkan ka wada warinaya بن عمرna waa ti aan xadيiثkiisa duruqdiisii hore aan soo haynay أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل المؤمن يأkل في mعا واaحد والكافر يأkل في سبعة أمcاaء وxadثna بن نمyر قال xadثna أbي قال xadثna سفyان oo cabdاللahi بن نmayr ba wuxuu ka warinayaa سfyaan الthawri imakana un oo cabdiلرaحmaan iبn mahdi buu dee xadiidkan ku waafaqsan yahay ama dee uu mutaabic uba yahay can abi الزubayr can jaabirin can النabiyi slى الlهu عalيه waslم bmilih walam yadkur ibna cumara ina cumar muu sheegin oo riwaayadii hore sufyaan thawri cabduraxmaan ibnu mahdi ka warinayey jaabir iyo ibna cumar baa labada saxaabibu istiraacsanaayo xadiidkan dee wadaagsaday ama riwaayadan cabdullaahi bnu numayr sufyaan thawri uu ka wariyey jaabir un baaba saxaabigu ahaaye isagu muu sheegin riwaayadiisa kuma sugnay ibna cumar xdثnا أbو كرyب محمد بن العلاء qال xdثnا أbو أسامة qال xdثnا برayd عن جده عن أbي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم waxay la tahay inaan نaxوa aynaan isweydiinayno dee brayd iyo awowgiisan iyo taa waa dad iyagoo saasoo bal waliba abا محamed بن العلاء أbو كرayb iyo أbو سامة iyo sa sanadku yahay marar kala duwan aan soo marnay oo dee magacyadooda waxa taam yeelayana kitaabka inoogu wada sugnaayeen wuxuu yidhi abu muusى can الnabiyi slى الlahu عalيه waslama qaala almuminu ruuxa muminkii yaakulu waa cunayaa fii mican waaxidin xidmo keliya walkaafiru yaakulu fii sabcati amcayn xadaثna qtaybaة bnu saciidi qaala xadaثna cabdالcaزiiz yعni bna mحamedi can اlcalaaءi can abihi can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيh waslama bmili xadiiثihim oo markii hore ibnu cumar baan soo aragnay jaabir ibnu cabdilaahina waan soo aragnay abu muusa alashcarina waan soo aragnay saddexdaas saxaabiyo xadiidkaay warinayeen imikana maxaa inoo soo kordhay abu hurayra inoo soo kordhay oo waa xadiid asxaab kala duwane ay rasuulka ilaahay ka maqleen iyagana dad kala duwane ay kaba wariyeen bal markaa bimili xadiiihim dee sanoo kale waxaan kusoo arki jirnay markay dad xadiidka in marka la eego saxaabigaas iyo marka wadaagsaday ee duruqda xadiid keliya ayaa marka dee ruwaad horena uu soo sheegay oo raawina uu markaa sheegu odhan jiray waa raggii hore xadiidkoodii wax laba mid ah oo maantana laakiin dee walow xadiidku dee waa xadiid kale uun oo dee lafdigiisii leh mutaabaco maanta halkani maahe waa shaahid unbu u yahay axaadiistii hore kolley sheekhan mandiqadeena sheekh maxamed amiin oo alkowkab ulwahaaji kolley makaalbaxar rumxid u iga dhammaaday intii aan hayste bimithli xadiiثihim wuxuu kaba dhigay calaa bnu cabdiraxmaan ayuu leeyahay waa raggii ka horeeyo raggii ka horeeye uu sheegayo bal markaa meesha soo sheegayna markaynu eegno burayd me abu burda waynu soo aragnay abu zubayrna waan soo aragnay waxaa kaloo bal markaan abu zubayr kaba horeeyey naafic qolooyinkaasuu leeyahay xadiidkoodii mid laba mid ah laakiin taasna waxay malaa roonaan lahayd haddii xadiidkii keliya ama xadiidkaa hore dee saxaabi keliya warinaya waa dhowr saxaabi axaadiisoode waxaa adugu bal daahira inay tahay abu hurayra xadiidkan uu rasuulka ilaahay ka wariyeyna matigiisii noomuu sheegine waa bimithli xadiidihim asxaabtii ka horeysay oo abu muusa alashcari iyo jaabir iyo waxa weeyaan ibnu cumar asxaabtaa ka horeysay xadiidkoodii ay wariyeen dee laftiguna waa kaasaan arkayno hadday dabaan jumlooyinku ha kala horeeyeen labada jumle almu'minu yaakulu fii mican waaxida walkaafiru yaakulu fii sabcati amcayn intuba taasun bay ahayde waa xadiidkii mid laba mid ah ayuu abu hurayra warinaya ayuu kaba wariyey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal xadiid kaleo abu hurayrana waa kan oo sabab gaara leh laakiin xadiidkii hore raqam gaara muusiino dee daahirku waxaa kol haddii xadiidkii abu muuseba iyo kii dee markaa jaabir iyaba wada arqaam cusub ay lahaayeen ka abu hurayrena inuu raqam cusub yeesho walow aan laftigiisii laba sheegin laakiin waxa uga dhigay un bal kuwii hore mid laba socda waxadaثanii moxamed ibn raafici qaala xadaثanaa isxaaq bnu ciisa qaala akhbaranaa maliku can suhayl bni abi صaalixi an abi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay daafahu waxaa martiyey dayfun dayf oo waxaa martiyey dayf baa martiyey adigu walxaal huwa dayfkaasi kaafirun uu gaariyo markaa muu soo islaamin dee kolley waa yimi waana islaami doonaaye laakiin waqtigaasuu soo hoyday uu soo martiyey ee waxa weeyaan waa kaafir buu ahaa kolley ficilkan daafana hore inuu soo maray markaa daafahu haddii la de waa martiyey haddaad tiraa diftu rajula anigaa martiyey weeye adaftu haddii hamse lagu kordhiyena waan martigeliyey un bay noqonaysaa ruuxii waa ruuxii markaa mudiifkaabuu noqonaya faamara lahu bal ninkanna magaciisu halkan nooguma sugna kolley a'imaduna marka la eego xadiidkan kuwa laba mid ah oo tasmiyadooda ay kuma sugnaayeen alxadiid abu yacla iyo ibnu abi shaybey ayba orinayeen nin jahjah alkifaari magacaasi waa yimi oo dee markaa qisatan oo kale ah nin kaleo abu khazwan la yidhaahna qisatan oo kale way kuba timiye bal waa dee laguma fasiri karaa bal matalan kuwa mid kaba mid ah faamara lahu rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam oo ka jahjah oo kale waxaa kuba yimi inuusan rasuulka ilaahay usoo martiyo adugu dee me dad yimi bay ahaayeen waa la kala kaxkaxeeyey isagaa hadhay rasuulka ilaahi malaa dee waxa weeye miyaa isaga kaxeeyey markaasaa malaa dee riyo meesha joogay oo abasan oo kalea ayaa loo lisay oo kolba tii loo lisa wuu dhameeyey haddana cunto kaloo taallay malaa cashadiiba la hayay ah tiina waa cunayo markaasay umu ayman tidhi walow sanadkiisa dacfi baa kuba sugane ajaaca allahu man jaaca man ajaaca man ajaaca rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ilaahay ha gaajeeyo ruuxa rasuulka ilaahay gaajaysiiyey oo ujeedada dee cashadiisiiyo intiisiiyo bal iska wada darsaday markaasaa rasuulku yidhi sia xadiidka kuba timi sanadkiisana dacfiga ku sugan ukaadi umu aymanay isagu wuxuu cunay un dee risqigiisii ilaahay baana inagana raasiqeena ahe subaxdiina markii dambe ee uu islaamayna waa ka wax yaroo aada ugaba yar intii hore ayaabu kuba dherbay tidhi miyaanu kii hore markii hore ina martiyey ninku aanu ahayna xalayto adugu saa sameeyo me dee uu islaamayo markaasaa ruuxa muslimkiina xaaladiisaa taas ah ayaa xadiidka kuba yimi bal nin kaloo abu khazwan la yidhahna qiso ku dhowey way kuba timi bal markaa dad magacyo waa jiraanba ee nin wuxuu ahaa horta nin kaafira markii dambena soo islaamo waabatan marka faamara lahu rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa amray bishaati neef adhiya in loo liso faxuribat waa la lisay fashariba wuxuu cabay xiraabahaa xiraabka halkani ficl macna mafcuul weeye oo manaa maxluubkii waa wixii la lisay waa caanihii weeyo halkan xilaabku waa almaxluub waa wixii la lisay oo caanihii ah xilaabka waxaa kaloo lagu idlaaqa almixlab oo dee waa weelkan wax lagu liso kaasna khaasakooda roone dee hadhuubkiiyo garufkii iyo kuwaasna waa mixlab waa la yidhaahaa waa weelkan wax laguba lisayo waxaanaynu soo marray kitaabka naftiisaan kusoo marray xadiidka bukhaarina uu la wadaagsaday kitaabu dahaaro oo kale abwaabtii qusriga janaabada in xadiid caaisho oo ahaa kaana rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam ida اktasala min aljanaabati dacaa bishayin naxw binaxwi اxilaabi macnaha wuxuu dee waa weelkii biyaa loogu soo shubi jiro hadduu doonaya inuu janaabo ka maydho weelkaa xilaabka kaa dee roroonaya caanaha lagu liso kale ah ayuu dalbi jira oo dee biyaa si uguba maydho lafdigan alxilaab isagoo bimacna almixlaba kitaabku inooguba horeeyey waana xadiid bukhaari iyo muslimba ay wariyeen bal raqamka muslim aynu kuba soo maray saddex boqol iyo sideed iyo toban buu raqamkiisa markaa raqamkan laba tir iyo dee mutasalsilka kitaabka o dhan halkan si alxilaab waa caanihii weeye uma ukraa mid kale ayuu amray in loo liso fasharibahu kiina waa cabay uma ukraa fasharibahu waa xilaafkii xataa shariba xilaaba sabci shiyaahin ilaa uu toddoba adhiyo caanahoodba dhammaystay uma inahu asbaxa ninkii uu waa beriistay oo faaslama uu islaamay faamara lahu rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu amray bishaatin shaato fashariba xilaabaha shaatu amray oo u amro dee dee in loo liso weeyaan bixalbi shaatin weeyo fashariba intii loo lisay xilaabaha uma amara biukrati markii uu cabay ayuu mid labaadna in loo liso amrayo falam yastatimha muu dhamaysanba intii ay caanihiibu wax ka reebay oo waa dhergeeyo intiibuu wax kaba reebay ama intiibuu kuba qancay faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam almu'minu yashrabu fii mican waaxidin wاlkaafiru yashrabu fii sabcati amcaain oo waaba sababtii xadiidka ayay tan ahayd albaabkii waa inoo dhammaaday horta xadiidku axaadiidana waaba isla wada mid xagga marka la eego dee abuurka iyo taas iyo amcaada gal iyo islaamba dee waa abuur keliya oo ilaahay suu wada abuuro ruuxii khalqigiisu dhan yaheen wax kale kuma iman kolley xagga waa loo siman yahayba oo de markaa maaha macnuhu inuu dee ruuxan muؤminkiina uu mid keliya leeyahy iyaguna toddoba leeyihin ama xaggaa ay wax loo kala badan yahay iyada taa maa xadiidka maqsuudkiisu bacd alculamaa waxay kaba dhigeen dee idlaaqiisa un ma aha waayo waxaa la arkayaa ruux gaala oo dhici karto ama cer yar ama waxaan dee riyaado iyo caafimaad dalaba cuntadiisii u yaraynayo mid kaloo mu'min ee adugaba cunto badan yahay taasi waa wax dhacda in cagsiguna waaba jira bacd alculamaa waxay kaba dhigeen arrinku inuu khaas yahay uu shaksi bicaynihi yahay sida dee xadiidkan abu hurayra taas oo kale oo ahaa ruux markaa dee xaaladiisu taa ahayd oo markii hore dee wax badan intuu badsaday markana dee mala isagoo maqsuudkii sharcigii ahaa inuu ruuxu ku gaabsado waxaa dee uu kuba noolaanayo daacadii uguba xoogeysanayo waxaa dee caloosha intii lagaba buuxiyo hadhow ruuxa wahsi iyo xanuun iyo daacadii in laba kari waayo waxaa kuba keenaya ruuxii uu iskagaba tago dee bal matalan qadarkii uu kuba gaajo baxayo un kuba kaaftoomo in dee wixii sharcigu dadka kuba hanuuniyay tay taa intuu dee gartayba uu tii kuba dhaqmayba oo bal waa taas in bal waa la yidhi iyada taas oo bacdigood waa say yidhaaheen laakiin kuwo kalena waxyaalo kaloo dhici karta in halkan la yidhaaho ee waabay yar fog tahayna way yidhaaheen waxyaalihii kale culimmadu ay kuba fasireen waxaa kaba mid ahaa macnaa ruuxii mu'minka ahaa saynu soo maray dee waa sha'nigiisu marka uu cuntada cunaya ama wax cabayo bisinkiibuu qabanaya oo ismigii ilaahay buu xusaya shaydaan markaa lama wadaagsanayo oo kale kii kaafirka ahaana isawaana ti aynu xadiidkii kusoo maray kitaabka shaydaanku inuu ku banaysanayo cuntada inaan magaca ilaahay laguma xusin kii kaafirka ahaana wax tasmiyu laba iman iyo dikri ma jirto shaydaankii baa la wadaagsanayo bal matalan taas oo kale waa bacdigood say kuma fasireen bal laakiin adigu waxa weeyaanu malaata ugu roone ay bal matalan halkan yidhaaheen waxa weeyaanuun ujeeddadu inay tahay xadiidka iyadoo bal matalan laysku boorinayo de amhilada saaba jireene qanaaco iyo zuhdi iyo inuu ruuxu wixii bal matalan dee isaga uu kuba gaajo baxayay markaa aan dee kuba daciifaynuu dacaadkiina ugu xoogeysanayay aan keenahayn hadhow intuu dee ama xanuun ku keena ama dacaadkiinu kaba wahsado ku keena bal taas in waxa weeyaan taa iskuba kuba gaabsado un oo macnuhu waxa weeyaan waa borin laiskuba borinaya qilat alakl iyo qanaaco iyo bal matalan qadarkaa shareecada ay nooba tilmaantay ee xadiidkii uu kuba yimi xasanka ahaa ruuxu haddii uu cuntadii aanu daynayn saddex bal calooshiisii hauba qaybeeye bal umuuraha caynkaasa oo laiskuba boorinayo taasba weeye laakiin xaggan kale ruuxii dee mu'minka ahaa ee iimaankiisu taamka ahaa en raqbo badan adduunyo aanu ahayne jaanibkan kuba dhaqmayeyna xaaladiisaa tan ah kaafirkiina bisifa caama waxyaalaha ma rumaysna waana kaasin bal ilaahay aayad qur'aana kuba tilmaamay inay adduunyadii kuba raaxaysanayaan si ay ancaamta u cunta ay wax u cunayaan xalaal iyo xaraam isagu uma meelbeeyo wuxuu u helayba waa cunayaa oo kaleo markaa sha'nigiisa iyo sifadiisa taasa haddii bal matalan ruux dee dabci ahaan u ceryari meesha uu yimaado ama mid riyaad ahaan siday ruubaantu ahaayeen ama mid sida waqtiyadan oo kale caafimaadkii ama wasan iskurid cuntadii u yareeyo kafiru meesha u yimaado xadiidkii kama hor imanayo dee sha'nigooda taasa weeye ruuxii muslimkaana sha'nigiisu waa jaanibkan kan gaalkaana arrinkaasu haya haddii wax ka duwan la arko oo ruux dee aad u dhir badan oo wax badan cunayo muslima taasi kama dhigda inuu dee gaal yahay oo la odhanayo gaalkaa taa kuba cuna oo taan xadiidkii abunahika sooba qaadanaynay bal matalan kii isagu gaalkaa taa kaba dunaana kollay arrintan xadiidku tilmaamayo wax la odhanayo waa taas oo gaalo dee muslimiintu ay ka cunto badan yihiin baaba jirto oo xadiidku markaa dee san ma aha iyada taasna lama odhanayo macnaa waa sha'niga muslimku si uu yahay iyo xaaladu iyo ta laguba dhiirinayo laguma boorinayo bal taas baabay tahay bal xaggan arrinkan ibnu cumarna xadiidkana dadkii wariyey buu ahaa dee ninkan uu yihi kan oo kale wuxuu uga jeedaa uunoo sanimaka halkan sheekhu raximah llahu tacaala uu soo qaadayo in ruuxani dee gaaladii sifadoodii rasuulka ilaahay kuba tilmaamay oo kaleu yeeshay oo waa shabahayo markaa qadarkan uu isagu cunayana jamaaca ama dad isaga kaba badan ama dee wax ka badan cadadkiisa mid kale ama mid labaad iyo mid saddexaad iyo ayaaba ku haddii dariiqa la raaco kuwada gaajo bixi lahaayo markaa iyagu shabahotaasi ugaba jeedaa waa siuu halkan sharaxa inoogaba sugan qurduba isaga wuxuu yidhaha wuxuu gaalka uu kuba shabahay xagga marka la eego dee hunguri weyne iyo xirsi iyo taas sharahan ayuu kuma cunayo dee sifadii markaa gaaladu ay lahaynba ah waana aklulkafir ama mu'minka isagu garanaya sharciga waxa maqsuudkiisu yahay xagga cunitaanka waa waxaa lagu noolaanayo daacadii ilaahayna lagu xoogeysanayo welibana markaa dee wixii intaa ka ziyaadsana waaba dararkiisii wax aan laga aaminahayn bal ama xisaabtiisii lagaba cabsanayo ruuxii arintiisu taa ahayd dee sifadiisa kaba duwan oo sanoo kale waxba uma cuno maha inuu ruuxii gaal kuba tilmaamaya ama munaafiq kuba tilmaamaya maha baabun laa yaciibu ma ceebeynayo shaksigu adacaama cuntadii ma ceebeynayo daana ma haboona in cuntadii la ceebeeyo macnaha cuntadii xalaasha ahayd weeye hadday xaaraam tahay hadday xun tahay mid xun tahay sharcan waa la ceebeynayaa dadkiina waa loo diidayaa bal taas waa cuntadii aan xaaraamta ahayn ruuxii xataa hadday cajabin weydo inuu ceebeeyo maaha haddaana cuni karayn ha iska daayo isagii haddaana cajabin ha iska daayo laakiin yaanu ceebeynin bal waana xadiidka tay inooguba imanaysa xdثna يحyى بن يحyى وزhير بن حرب وإسحاq بن إبراهيم qال زhير xdثna وqال الآkخhران أخبرnا جرير عن الأعمشh عن أبي xاaزم عن أبي هريرةa qال أنه qاaل brsandka kole waa wada garanaysaan أbو xاaزمna الأشhجعي magaciisa saan marar kala duwan usoo sheegnay dee meelana kitaabkay kuba sugnaydee salmaan baa la yidhah ninkan abu hurayre ka warinaya waana nin taabiciy oo weynba weeyaan oo ka weyn dee maثalا ninkan kaleynu isna marar kala duwan soo marnay ee zaahidka ahaa caalimkana ahaa abu xaazim alacraj ee sahl ibnu sacad kaba warinayay salamat bnu dinaar waayo ninkaasi waa nin yar oo bal matalan abu hurayrena ma soo gaadhin laakiin waxaa aada u gariib ah in halkan sheekh waxa weya sheekh maxamed amin ama saaxibu kowkab alwahaaj inuu kuba fasiray abu xaazimkani inuu salamat bnu dinaar iyo mana garan kale se intaasi ugaba dhacday waayo abu xaazim salamat bnu dinaar abu hurayre ina shaqo kuma laha mana soo gaadhinba nolol ahaan kuma soo gaadhin be qaala wuxuu yihi ma caaba ma ceebeen rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay طacaaman cunto qad weligiiba weeye waa dee asal ahaanba cunto mau ceebeyn waana cuntadii dee xalaasha ahayd weeye waana cuntadii loo keenayay kaana waxa idashtahaa hadduu doono shay-an oo cunto loo keenay hadduu isagu xiisaynayo akalahu uu cuni jiray wain karihahu waase dabbiga aynu soo marnayba waa kaa yidhi dhulkay qoomkaygaan cuni jirinoo ama caadaanaan ulahayn oo sidaasaan u diidayaa uun muu odhan waxani waa xun iyo waa san iyo watan wain karihahu hadduu nacana tarakahu uu iska daynaya cunidiisu ka tegaye laakiin ma ceebeyn jirin وxdثna أحمد بن يuنس qال xdثna زhير qال xdثna سlayman الأعmشh بhdا الإسناaد مثlh waa isنaadkii makaan kaba soo baxnay xadiidkuna waa kiun وxdثna cبد بن حmaydi qال أخبرna cبدالرزاq وcبدالملك بن cمر وcمر بن سعد أbو daؤd الxفري ninkii dee balcaabidka ah ثiqadaha kulhm عan سفyاana raggan sadexdii سفyاan bay xadiidka ka wariyeen سفyاan ayuu ka warinaya waa thawri can الأcmaشh أcmaشh بhada الإsنaadi naxو xadiidkaa horeynu kaba soo baxnay mid ku dhow ama macnihiisa leh taaba weeye marka xadiidku waa xadiiث أcmaشh imika سفyaan thawri baa ka wariyey markii horena زhayr iبn mعaawiya on soo aragnay markii ka horreeyena jariir iبn cabdالxamid oo saddexdaas oo asxaabtii iyo xertii أcmaشh ahaa ayaa xadiidka ka wada wariyey inta kale laakiin xadiidku waa isku mid bal dariiq kale inoo dambeeya ama laba dariiqoo kale xadiidka duruqdiisa aynoo dambeyseen xadiidku laakiin waxay tani tahay inaan cuntadii la ceebaynin aadaabta cuntada ee dee weliba aada laynoogu sii adkeeyey marka ay cuntadu xalaal tahay wey hadday xaaraamtay waa la ceebeynaya rasuulka ilaah waa ceebeyn jiray dembigeed iyo dee taas iyo dadkii in loo diidaa waaba de wax shareecadu ina farayso ee waa cuntadii xalaasha ahayd waxaa kuleeyina ceebtii dacaamka waxaa kaba mida isagoo idhaa waxaan waa dhanaanya ama midixdiisa badan ama midixdiisa yar ama xaamid hadduu dee kaba warramaya xaaladu siday tahay oo ceebeyn cuntadii uu ceebeynaya aanu ahayn iyada malaa malaa basi kuma sugneen bal waxa weeye un waa isagoo cuntadii dee wax ka sheega taas oo bal matalan isagoo dhaliilaya nuqsaaminaya taasi waxaani waa wix ilaahay inoogu nicmeeyey dee shukrigii ilaahay subxaana watacaala nicmadiisaasna aqbaliyo in laguba shukriyay ahayd tanna waa nooc kaba noqonaysa ee nicmadii ilaahay subxaana watacaala inaan laba garan oo rabbi inoo dhib yareeyey ina siiyey matalan oon ilaahay looguba shukriyin bal taaba weeye markaasi noocaas haddaba taasay ceebtu tahay rasuulka ilaahay ma ceeban jireen wuxuu dee doonayana waa cuni jiray wixii aanu naftiisu aanay dee doonahayna uu iska dayn jiray laakiin wax kamuu sheegi jirin oo oo taas dee ninkii kale cunaya marka haba cuna weeye isaga waxaa dhici karta wakti kaleba oon waktigan ahayn in nafteediiba cuno ayaaba suurtagala bal markaa taas bay ahaydba weeye ka tagii uu iska daayo dabbiguna saan soo sheegnay dee muu ceebayn muu ahayne waxay ahayd un dee dacaamkiisii uu caadada u lahaa ay cuni jiray kani inaanu ahayno naftiisu aanay doonahaynun bal taasoo kale ayuun bay ahayde ceebayn may ahayn bal marka adabkaasi ama saasay adabtii dee cuntadu ay tahayba xadiidka intiisa hore waan soo aragnay duruq baa jirta barhkood kale ama ay kuwa sugan yihiin waaba kanoo wuxuu yihi markaa muslim raximah اllahu tacaala xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu kuraybi ومaحamed بn الmusanى وcmr الnaaqidu wlafظ labi kuraybi qaaluu intaasba waxay yidhaaheen sheekhe muslim akhbarana abu mucaawiyata waa nin kaleo asxaabtii iyo xertii acmashkaba mid ah bal waa nin aad u idqaam badan oo la yidhaaha marka la eego xadiidkiisa waa dadka ugu mudan xagga marka la eego dabdi ahaan iyo xifdi ahaan iyo idqaam wuxuu yihi abu mucaawiya maxamed ibn khaasim adariir xadaثna الأcmaشh عan abi yaحyى mawlى ali jacdata عan abi hurayrata qaal anahu qaal xadiidkii hore ee acmash qolooyinka saddexdii ay kaba wariyeen ee sheekha acmash muxuu ahaa can abi xaazimi can abi hurayrata maantana waa xadiidkii acmashu laakiin abu mucaawiya ka warinaya wuxuu yihi markaas can abi yaحya halkii abi xaazim bedelkiisii abi yaحya mawlى ali jacdata bal ninkana kolley waa nin dee kunyadiisa bay noo soo naqliyeen waa nin reer beni maqzuuma ama dee marka la eego wala ahaan waayo jacdahan jacdat bnu hubayrata waa nin adigu reer beni maqzuume xaafid bnu xajarna wuxuu kaba cabira madaniyun maqbul min araabica waa cibaaradiisi waa nin reer madiina ujeedada markastan oo kale dad kale uu wax la wadaagsado dee xadiidkiisa waa xadiidkaa la aqbalayo hadduu la gooni noqdo marka arrinta way ka duwan tahay weeye waana raabico ujeedadu waa dabaqadii qataade iyo zuhri iyo muslim horta xadiidkan unbuu ku leeyahay xadiidkuna waa mutaabaco oo wax kale kuma laha xadiidkana waa mutaabaco bal taasi iyadu waa mid in matigaan horta gaadhayna markaasaan haddana in yar kusoo laabmi doonaa isaga can abi hurayrata qaala maa ra-aytu maan arag rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalama caaba isagoo caabi ceebeeyey طacaaman cunto qad وأصلا أصل ahaan كان وxa إd اشتهاa وأkله وإن لم يشتهي hadيi aanu doonin يشتهي sakta waa aamusi jire ujeedadu ceebtiisa iyo wax ka sheegiisa uu ka aamusi jire u iska dayn jiray hadaanu markaa doonahayn laakiin mu ceebeyn jirin وxadaثnah abو كرayb ومحamed بن المثنى qال xadaثna abو معaaوiيaةa عن الأعمش عن أbي xاaزim imaka waa abu xاaزim عن أbي هuريرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم بmثل bal baabka waa inoo dhamaaday xadiidkuna macnihiisu waa inoo cad yahay halkan xadiidkan imaka dambe abujacda ma dariiqan uu kuba sugan yahay imaamkii daraqudni ayaa wuxuu ku qoonsaday ama kuba inkiray mslim soo saar isnaadkan uu soo saaro oo uu leeyahay cil uu leeyahay kolley ciladuna waxa weeye marka la eego acmash saddex weliba rag waaweyn oo xufaaddiisii dee raggii asxaabtiisii ahaa oo sufyaan thawri iyo zuhayr ibnu mucaawiya iyo jaliil ibnu cabdilxamiid waa rag waaweyn oo aada u culus oo aada u idqaam badan oo asxaabtiisii abaa waxay ku wariyeen isagoo warinaya xadiidkii oo acmash ka warinaya abu xaasim ninkaa hiqada ah ama abu mucaawiya keligii xadiidka yidhi xadaثna acmashu can abi yaxya marka walow abu mucaawiya xadiidka uu marka acmasha noqoto aada ugu horeeyo oo u dee bal matala in xadiidkiisa dabdiyo yahay laakiin maanta waa laga tiro badan yahayoo bal inkaarkiisu ama cilada uu sheegaya taa wey marka qaadiciyaad buu sheekuna kasoo naqlinayaa qaadiga u idlaaqana isaga weeye waxay iyagu ku cudur daareen muslim soo saarkiisan markaa laftigan uu soo saaray bukhaarina dariiqa abu mucaawiya mabuu soo saarin isagoo xadiidka la wadaagsaday inuu muslim waxaynu muqadimadii kusoo maray isagoo dee bal maalan waxyaalo uu ku ballan qaaday jiray oo uu ahaa inuu bal ikhtilaafka ruwaadda iyo waxyaalaha caynkaasa sheegayo inuu hore kalaamkeeda ugu soo marnay ma dee kitaab kale oo axaadiisa cilaysan ku sheegayaa jirta mise waa taasoonu soo nidhi kolley abwaabta dhexdeedu kolkol xadiidka ciladiisa ishaare awju kala duwan hawba ishaare bal markaa waxay leeyihin un muslim wuxuu usoo saaray halkan ikhtilaafka meesha jira iyo ciladan ayuu sheegaya waa axaadiisii mucalaladayd uu ku ballan qaaday un waa se adigu ay yidhaaheen ee sheekuna qadiciyaad buu kaba soo noqonaya hadal kale kuma laha bukhaarina sidaas aanu xadiidka mucawiya usoo saarin bay idhaahneen calaa kulli xaal matn waa saxiixe lakiin xaafid muxajar ba raximah llahu tacaala fatxulbaari wuxuu sheegaa de walow dee ahimadii halkan kala hadashay aysan yidhaaheen meesha dacni muslim lagu dacniyo xadiidkan soo saarkiisu ma jirto oo haddii bal abu mucaawiya maanta dariiqan abujacda mooye dariiq kale xadiidka aanu ku warin oo dariiqa abuxaasimna aanu kuma warin ha waxaa la odhanaa waa riwaayo shaadda ah oo dadkii ka badnaa may sheegina dariiq kaley sheegeen se abu mucaawiya dariiqii ay iyagu sheegeenna waa sheegay dariiq labaadna waa sheego taasi ay keenayso waa ziyaado maxdiya uno waxaanay iyagu xifdiyin inuu xifdiyey koodii waa kan la sheegay abu xaasim uu la sheegay intana waa ziyaado uu laba dheeriyo in dariiqa kalena waa jiraa ubay meesha timi waanu xafiday waxaanu bal maalan iyagu aanay acmash kaba xafidin buu kaba xafidayo iminka haddii dariiqa keliya un ay tahay ka dambe aanu la wadaagsan waxaa la odhanaa riwaayadiisi waa shaad waana laguma inkiri laha laakiin iminka halkan inkaar muslim iyo dacni muslim tan lagu dacniyaa ma jirto abu mucaawiya dee maanta waxaanay qoladii kale sheegin unbuu sheegay intay sheegeenna ula wadaagsan waa ziyaado iminka aan ahayn munaafiyo tii hore aan anfiyayno bal marka wuxuu yah waa xaafid maxajar hadalkiisa ee fatx dacni markaa muslim halkan madcan ugumaba sugna oo manaa de arrintan baa ziyaada maxde una bismi اllahi الرaحmaan الraحiim kitaab libaasi wazina dharkii iyo quruxdii iyo waxyaalihii la iskuba qurxinayo bal kitaabkiisii weeye bal maalan oo waa libaaskii maxaa ka banaan maxaan kaba banaanayn iyo waxyaalo kuba tacalluqsan baa inoo iman zinadiisaas oo kale dee waxyaalihii ama dumar iskuba qurxinayeen oo kale ama waxyaalaha asalkoodu zino yahay bal maalan bal umuuro kala duwan ba insha allahu tacaala inooguba iman doonto kitaabkan inoo bilaabmaya dee caawa kolley haddii aan ka gaadhno bal labada xadiid ee hore uun baabay malaha noqon doontaayoo iyagaa duruqdoodu iskaba yar dheeriyeen baabu taxriimi isticmaali awaani dahabi wاlfidati fi shurbi wagayrih wuxuu u baabaysan yahay maxaa kitaabu libaasi wazina kutubta guud waa tanili muslim waa lahaa laakiin abwaabtan dee farciga ee banaanaysa waa taraajimtii shuraaxda kan aan haynaana waa imaam nawowi tarjamadiisii baabu taxriimi isticmaali awaani dahabi walfidati dahabka iyo fidada weelalkooda isticmaalka laba isticmaale maxay loo isticmaalo fi shirbi wax cabid laguma cabo iyo wagayri keyrkii wax cunid lagu cuno aduu markaa lagu weysaysto adu waa guud ahaanba in laba isticmaalo xaaraamnimadka ee xaaraam ahayd calى الrijaali والnisa halkan lama kala qaadaya rag iyo dumarba taas buu baabkeedii yahay ama iyada markay noqoto waxyaalaha la isku qurxinayo ee rag iyo dumar waa la kala qaadi doonaa axaadiiseedna way noo dambaysaaba xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عalى maliki can naafici can zayd bn cabd لlahi can cabd لlahi bn cabdالرaحman bn abi bakrin الصdiq عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل bal xadiidka duruqdiisa kalena way noo dambaysaa weliba ruwaad badan ama ay dee isku yar ururi doonto kole dimatigiisa dabadeed xagga sanadka marka naafic waxaan arki jirnay isagoo saxaabiga un iyo rasuulkii ilaahay ay udhexeeyeen saxaabigo keliya udhexeeyo naafic can ibni cumar can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam maanta nin kali u ka warinaya zayd ibn cabdillahi in la yidhaaho zayd ibn cabdillahina cabdullahi bn cabdiraحmaan in la yidhaaho cabdullahi bn cabdiraxmaan baa umu salamo kaba warinaya markaa zayd ibn cabdillaahi waa ninkii dhawey aynu soo haynay waaqid kii aynu marka dhaweyd soo haynay dee awowgiiba zayd ibn cabdillaahi waaqidkii imika aan soo haynay awowgii weeyo waa zayd ibn cabdillaahi bn cumar weeye ibn khadaab waana nin hiqaa weeyaan waana taabici weyn weeyaan oo khilaafadii awowgii waa cumar ibn khadaab khilaafadiisii ayuu dhashay waana nin hiqaa cabdاللahi بن cabdiرaحmaan بn abi bakr صdiqna de waa tan abtirsiintiisiiba laynoo dhameeyey xaafid maqbul buu kaba dhigo walow dee ka xoog badan yahay taasuu ka horeeyo labada kitaabna waa kuba sugan yahay cabdiraxmaan ibn abibakrin sidiiq oo casharkii kan inooguba dembeeyey laba xadiis uu warinaya ay kuba sugnayd baa dhalay weeyaan oo waa nin taabiciya bal waxaad moodaa laakiin zayd iyo isaga zayd inuu weyn yahay oo zayd baa ka weyn markay noqoto xagga dabaqaadna waayo mina haalisu ka dhiga mina haaniyu ka dhiga xaafid ibnu xajar laakiin waa laba taabicuun umu salama waxaana dariiq inooguba iman doonta can khaalati umu salama oo walo halkan dee shuraaxdii aana bayaaniyataa uba sugnaynba bal waa habaryartii ama radaac ha noqoto ama dee khaaladiisii kaleba haba noqotee way noo dambaysaa cabdullahi bn cabdiraxmaan inay umu salama habaryartii tahay laftiba inooguba iman doonaa زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال الذي روuxa يشhرب cabaya في آaنية الفiضة فiضada ama lacagta weelalkeeda ku cabaya إنmaa يujarjir wuxubaaba uu mثلا sawdaynayo oo ka sanqadhaya fيi badnihi calooشhiis oo markan dee uu qurqurinayo biyihiiyo sanqadhan laga maqlo ruuxa cabitaankiisa kolkol jaraacaadka mutataabica taas baaba jarjaro lagu magacaaba asalka hore jarjarada de waxa weeyaan waa neefka geelay iyo abama dee kolkol wax ka acamsan bay socnaan waa sad adigu mutataabica un ama xanjaradooda lagaba maqlo kol amayn waxay yidhaah ama dee marka faraska oo kale iyo xakamo afka kagaba jiro sanqadhaa lagaba maqle dee yar mutataabica iskaba daciifka taasna jarjaro waa la yidhaah imaka yujarjiru waxaa ka dhawaaqaya ka sanqarhaya fii badnihi naaru jahannama waa dabdi xadiidka inoogu dabdisan oo faacilkii baan ku laqbeeyey bal iyadoo naara jahanamana way noo dambaysaa markaa dee laqbadan bedelaynaa waxaa ka sawdaynaya ka sanqarhaya oo biyahan uu cabayo qurqurinayo waxyaalaha cunihiisa markay ku dhacayaan sawdkan laga maqlayaaba waaba dee wax naar jahanama uu kuba gelaya naartii jahanamo weye inamaa yujarjiru fii badni naaru jahanam waxadaanaahu bal duruqdan siraacina markaa xadiidka macnisa kusa xadiidkan imaka ee baabkan uu dhigtay be waxadaanaahu qutaybatu wamaxamed ibnu rumxin can lays ibni sacdin xa وxdثnي علي بن حجر السعدي qال xdثnا إسماعيل يعني بن عlyة عن أيوب xا وxdثnا بن نمyر qال xdثnا محمد بن بشhر xا وxdثnا محمد بن مثنى qال xdثnا يحيى بن سعيد xا وxdثnا أبوبكر بن أبي شhيبة والوليد بن شجاع qال xdثnا علي بن مسر عن عبيد اللh xا وxdثnا محمد بن أبي بكر المqdمي qال xdثnا الفضyل بن سلaيمان waa nin labada kitaaba kuba sugan saamine ah kolleyna waa druqda mutaabacade lakiin dabdigiisu aanu saa u buurnaynba xdثnا موسى بن cقبة وxdثnا شhيبان بن فروخ qال xdثnا جرير يعلي بن xاaزم عن cبدالرحمن السراجي cبدالرحمن بن cبداللahi baa la ydhah waana nin ثقa kitaabkeena iyo kنasaa-i buu kuba sugan yahay waana saamine kul haaulaahi raggaa dhammaantood can naaficin bimili xadiidi malik bni anas intaasoo dhamiba naafic bay kaba wariyeen iyaduu la mid yahay xadiidkii malik ibni anas waa kii baabku inooguma bilaabmay waa umuuro ayaa malboodaad gorodda iskula jireen xagga marka la eega dadkan wuxun baan malaa ku yar kala saari karnaa dee umuurihiisan ahaydee xadiidka naafic iyo ruwaadda naafican ugaba soo baranay waayo meelo qaarkood baa dee ictibaasiraayo bal markaa waxaan leynahay waayo aanu bayaamin sheekhu layt ibnu sacad sax naafic buu kaba warinaya in badan baan soo aragnay waxaa ku xigay ismaaciil ibnu curaya can ayuub ayuubna naafic buu kaba warinayaayo isagana waan soo aragnay oo dee waabay inooguma jirtay imaka casharkii hore maxaa ku xiga maxamed ibnu bashirin waxaa kusi xiga yaxya ibnu saciid alqadaan waxaa kusi xiga caliy ibnu musir cali bn musir waa kan can cubaydillaahi yidhi marka meesha waxaa jirtayna dee horena waan usoo aragnay yaxya ibnu saciid cubaydullaahi buu kama warinaya naafic kama warinayn waa qabdaane naafic kama warinahayn maxamed ibnu bishirna waa saasoo kale cubaydullahi buu kama warinayaayo waa halkii dee kolkol uu inta badan bayaamin jiray baanu sheekhu halkan caddayno markaa waxaan leenahay maxamed ibnu bishir iyo yaxya ibnu saciid alqadaan iyo caliy bnu musir iyagu saddexdoodana can cubaydillahi bay kaba warinaya markaa cubaydullahi baa ragga hore ayuub iyo lays ibnu sacad inoola siman waxadaanaa maxamed markaa tan kalena muuse bnu cuqba waa sax isagaa naafic kaba warinaya cabdiraxmaan isaraaj waa nin de inaguba cusbe lakiin waa nin siqaan lena kitaabkeena iyo ka nasaa-i buu kuba sugan yahay cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi baa la yidhaha saraajna isaguna naafic buu kaba warnaya markaa kul haaulaai maxaan ka dhigaynaa waa cabdiraxmaan kan u dambeeya iyo muuse bnu cuqba iyo cubaydاllaahi bnu cumar iyo ayub sakhtiyaani iyo lays bnu sacad intaasaan kaba dhigaynaa marka waxay ahayduun halkan dee ay meesha yaxya ibnu saciid iyo moxamed ibnu bashire iyo cibaaradan markuu cali ibnu masiir soo gaadhay kulluhum can cubaydillahi in cibaaro saasa san uga soo baranay uu yidhaaho oo imanka daahirkiiba waxa loo qaadanaya yaxya ibnu saciidna inuu ka warinayo naafic in moxamed ibnu bashirna naafic kaba warinayo dee arrintuna taas ma aha e bal waa intaan bas haddii aan intaas kala dabdisaan dhib malaha xadiiska waa kii hore un wuxuu yihi bimil xadiisi malik ibni anas بsناaدهi عaن ناaفع markaa de mالك بن aنس waa isناadkiisi عaن ناaفع wuu tan u leeyahay de silsilaة dahب mالك عaن ناaفع عن بن cmر soomay hayn yaa daريqii jeedada ahaa ama wadadii cadayd laba qaad xadيidka waa isنaadkiisii hore muxuu ahaa عan ناaفiعi عan زaيdi عan cabdاللahi بن cabdالرحمaن عan umi سلمte ma aha mالك عan ناaفع عan iبن cmر arinku ma aha waa isنaadkiisii imaka hore aynu soo maray ayay raggana kuba wariyeen وزاد في xadيiث عaلي بن mسر عaن عubaydاللahi markay noqoto عaلي بن mسر rag kalea la socday cubaydالlahi isagoo kaba warinaya waxaa isaga ziyaada ku sugnayd oo ah أن الadي yأkl yأkl ba halkan ah markaa dee kolleyna shurbi kol hadii la yihi aklina waxaan ku kala farqinaa ma jirto bal umuuraha kalena aan uga qiyaas qaadin oo kala mid baan dhigayna oo de waa kala mid waa isku mid ubaabay ahaayene laakiin riwaayadan lafdigii oo la cadeeya kuba suganoo an aladii yaأkulu aw yashrabu fi aaniyati اlfidati wadahab marka maxaa la socda kii hore waxay nooguba sugnaa fi aaniyati اlfida keliya imika halkan adahab baa kusoo biiray waa laakiin ziyaadada cali bni musir can cubaydالlahi yaأkuluna way kusoo birtay waa intaas buu leeyahay ayuu ziyaadiyey walaysa fii xadiiثi axadi axad xadiidkii kuma sugna minhum raggaa badan kaba mida dikru اlakli wاdahabi akli iyo dahab sheegitaankii ilaa fii xadiiثi ibni musirin intan yaأkuludan iyo wadahabidaasi waa xadiidka cali bni musir can cubaydillahi inta kaleo dhan kii matigii aynu malik kusoo aragnay matigiisii unbay ahayd oo labadaas kumay sugnayn bal dariiqana u dambeeye baabka وxdثني زيد بن يزيد أbو mعن الرqاشي qال xdثnا أbو cاaصم عن cثمان يعن بن mرة qال xdثnا cبدالله بن cبدالرحمن عن khاalتي waa halkii aan sheegayay أmi سلمةa qالت qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay ba wuxuu yihi mن شhربa bal markaa khاaladan de waa ta aan leenahay waaa de shkan baan leeyahay sheekh محamed أميn baaba halkan idhaaha waa khaaladiisii radاc baa laga yaabaaba adigu taasi waxay kuba xidhan tahay bal cabdiraxmaan in la eego dumarkiisii uu qabay kolley tii ugu weyneyd oo tii aynu xalayto ama cashirkii inoogu dambeeyey markuu lahaa ana wa abi wa umi iyo dee marka haweenaydiisina waa lahaa khadim bayn taas haweenaydiisaas haddii la eego xaafid muxajire magaciisa oo haweeney ma ahayn reer bani sahmiya ahayde iyada markaa shaqa iskuma nagta weyneyd la tatabucaa filaya dumarkiisii waa suurtagal in khaaladii markaa la xadido la yidhaha ama radaac bay ahayd ama nasab baabay noqonaysay qaalat qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam man shariba fii inaa'in min dahabi aw fidatin ninka kuba caba fainamaa yujarjiru fii badnihi naara min jahannama imaka waata naaran la nasbiyey marka maxaan odhanaynaa fainamaa yujarjiru wuxuu ku tuurayaa oo de waxaanu imaka cabayo calooshibuu ku ridayaa wuxuu ku ridayaa oo ku tuurayaa fii badni naara naar waxaana naar noqonaya sidee inamaa yaakuluuna fii buduunihim naaran kuwa agoomaha cunayaba si ilaahay yihi wuxuu ku tuurayaa calooshiisa naara naar min jahanama waxaan ayaa ma-aalkiisa iyo wuxuu ku noqonaya ama kaba dhalanaya ay tahay dee in la cadaabo naar jahanama kuba tuuraya bal xadiidkii de waa bal masala inoo dhamaaday horta labada lafti ee in naar la rafciyo iyo in la damciyo la nasbiyo labadaba culimadu way soo naqliyeen culimada qaarkood waxay aada u xoogeeyaan riwaayada nasbada macnaheedna waa ta aan soo sheegnay riwaayadan rafcaguna ama in faacilkii lagaba dhigo naaru ay markaa faacilkii noqotona iyadna waa lagu dabdiya ayma kala duwana ay ku dabdiyaan ba aduguna waxaa leeyahay xadiidka labada siyoodba culimadu way noogu soo wariyeen xagga marka la eego dee naar baad ka sanqarhaysaa calooshiisii iyo naar buu kuba tuuraya maqsuudku waxa weeyaan uun aljajara waa ataswiid baan leenahay waxaan la cabayo ayaa wuxuu ku dambeyn doonaa haddaanu ka toobad keenin haddaana ilaahayna subxaana watacaala kaba dhaafin dee waa macaasidii bay kaba mid tahay taxta almashiic ay noqon haddii laga toobad keeno inaad tahay min adembi kama laa dembe lah kiisaa kuba dhintaana hadduu muwaxidnimo kuba dhintay waataan xukunkooda soo ogaanay laakiin waxaan la cabayo ayaa naar noqonayo weeye oo dee waxaa naar loogu magacaabay liannahu ya-uulu ilayha saa ina aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulman inamaa yaakuluuna fii buduunihim naara waxaan ay cunayaan waa cuntadii iyo wixii dee xoolihii bay cunayaan oo markaa naar maaha laakiin dee maxaa macaalkii noqon maxaa masiirkii noqon maxaa waxaanay kuba dambaynayaan naar bay kuba dambaynayaanoo bal macnuhu imika kaasba weeye xadiidka tay iyada inooguba suganna waxa ay tahay dee inaanay banaanayn sharcigana ay xaaraam tahay dahab weel laga sameeyey ama fido weel lagaba sameeyey in laba isticmaalo akligii iyo shurbigii halkan sharbigii baa badan riwaayo aklina waan haynaa waa laga yaabaa daahiriyada qaar inay cabidun kuba khaas yeelaan cunidun kuba khaas yeelaan haddii ku weysaysanaya ama wax kalena xadiisku ma sheegin ay dhahan taasi waa jumuudkii ay laftigan daahirka ku dheganaayeennuna taasi ay keenaysa waxyaalo dee tanaaqudaada ama kolkol waxyaalo laga yaqiiqsoodo in dee qowlkooda uu noqonayeybe bal waxa ay tahay kolley waxa weeye de waana kolley ijmaacna way usoo naqliyeen khilaafka jirayna halkan may ictibaarin inaanay banaanaynun weel dahab iyo weel fido in laba isticmaalo marka weelkii dahabkii dee kii weynaa kii yaraa malqacadii wixii oo dhan bal dee haddii waxaan lagu indhakuusho oo kale miilkaas laba idhaaho dahab uu kaba samaysan yahay wixii oo dhami waxay noqonaysaa isticmaalkoodu waxaan sharcan banaanayn shay xaaraamuna uu noqonayaa bal matalan taas xadiisyadana ta iyada inooguba sugan itaaba weeye oo imika axaadiisan inooguba sugan kolley de haddii xaalad daruuro timaado oonu wax kala helinba taasi dee daruuradu axkaam gaara oo axkaam ka duwan bay leedahayba hadday dhacdo ruux waxaan inuu cuno dee waa macsiyo waa dembi wixii lagu cunaye lagu dhexdhigay xaaraam ma noqonayaan haddii weel kale l laakiin isticmaalka naftiisa ayay xaaraamtu tahay dembigu yahay dee waana shaygaa xaaraamta axaadiistan kolley taasay kuba caddahayba wey baabu taxriimi isticmaali inaai dahabi walfidati cala rijaali wاnisa dee waana baabkii hore waatan kuba soo aragnay wakhatami dahabi walxariiri cala rajul oo horta weelka dahabka iyo weelka fidadu rag iyo dumar waa ka wada dhexeeya uma banaana waxyaalahaas dee israafka iyo waxaas ay kuba sugan yihin itikaadkiina waa lamid in la dhigto oo la haysto oo aqaladii lagu qurxistaasna waxyaalahaasi rag iyo dumarba waa loo siman yahay muxuu yihi dahabkii kaatuntii dahabka ahaa iyo xariirtii iyadana xidhashadeedu inay raggii xaaraam kaba tahay dumarkiina ay u badaan tahay ibaaxati linisa bartaas laakiin dee axaadiistu way dheeraan doontaa inagu xadiidka hore un baynu iyo duruqdiisun baan gaadhaynaa waxyaalaha tarjamada inoogu sugani waa waxyaalaha baabka ku soo socda wa ibaaxati alcalami wanaxwi lirajuli calamkii waa liidkii iyo wixii laba midkaa banaanida ee xariirta ahaa banaanida uu ninkii uba banaan yahay maa lam yazid haddaanu kaba ziyadna calaa arbaca asaabic afar farood taasi waa waxay insha allahu tacaala axaadiiseedu ay noo dambayso casharada kan ka dambeeya inooguba iman doontaa maanta maba gaadi doone laakiin ujeedadu waxa weeyaan ruuxa maradii hadduu mara ama dee dun ka samaysan ama wax kaleba uu xidhan yahay laakiin in yar oo intaan afar farood kaba badnayn ama liid halkii goodiyada lagu sameeyey ha noqoto bal ama dee calam kale calamku waa wixii adigu midabkiisu kaba duwan yahe liid saa u dheero maradii laguma sameeyo asalkiisu ka duwan yahay waxaanoo xariirba ay tahay qadarkaarier ay tahay aada loogaba badan yahay bal intaasoo kale waa wax loo ruqsaynaya ninkii ama lagaba soo reebayo taasna sida ay tahay iyo umuuraha kuma tacalluqsan insha allahu tacaala axaadiiseedii baa inoo dambeeyaba ee caawa in yar umaan gaadhayna waa xadiis dheer oo weliba umuuro kala duwan ama yaan sababa u badnaanayba laakiin umuuro kala duwan oo badhna ay dandambeeyaan mid mid ahaan ay u dambeeyaan waxnaan hore usoo marray xadiid kulansadayba weeye waa xadiidkii bara ibnu caziba waa kan xadaثna yaحyى بن yaحyى التmimiy qاl أخbarana abu khaysmta عan أشcث بn abي الشhعsاء xa وxadaثna أحmed بن cabdاللahi بn yuنuس qal xadaثna زhayr qal xadaثna أشcث wayna abي الشhعsاء w sulaym بn أswad in badnaan soo aragnay qaal xadaثanii mucaawiyaة bnu سwayd bn mqrini qaal wuxuu yihi ninkaa taabiciga ee ثiqada abihina صxaabiga yahay qaal dakltu عalى الbarا بn caazibi bara بn caazib baan usoo galay fasamictu waxaan maqlay yaquulu xaalu ku qowlaya صaxaabiga abiina صaxaabiga ahaa amaranaa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam bisabcin rasuulki ilaahay toddoba ayuuna amray wanahaana can sabcin toddobana uu noo diido waa naga nahiyey amaranaa wuxuuna amray biciyaadati اlmariidi ruuxa xanuunsanaya siyaaradiisi booqashadiisa la booqdo oo ruuxii dee muslimka ayaad ka war heshay inuu xanuunsanayo ama adigu macrifo dadkad garanaysay ha noqdaa ma yaanu ahaynba de waa xaqii muslim muslimkuba lahaa qariibkii iyo ajnabigii ciyaadadiisii taas buuna amrayba waa khaslo watibaaci ljana- janaazati meydka raacitaankiisiina marka ruux muslimi dhinto inaan raacno taasna rasuulka ilaahay uuna amray iyadana horeynu kitaabuljanaais ugu soo mar waxyaalaha ku tacalluqsan iyo fadliga ay leedahay iyo wa tashmiiti alcaadisi kii hindhisay uu ducayntiisa loo duceeyo hadduu ilaahay kuba xamdiyo alxamdulilah yidhaaho tashmiit iyo tasmiit iyadoo halkaa shiinta bedelkeeda siinitaalo labadaba luqada way soo naqliyaan waxaanay ka dhigantan waa ducayntiisa khayr loogu duceeyo waa ducadii khayr laisugu ducaynaya tashmiit iyo tasmiitii ay tahay bal haddaba waa isagoo dee shareecadanayna bartay waxaa la odhanayo waa yarxamuka allah laakiin tan in sha allahu tacaala kolley ma sii dheeraan doonto oo waxa si gaara inooguba imanaya tashmiit alcaadis waxay ku tacalluqsanaa wa ibraari lqasami dhaartii oo la baari yeelo macnaa dhaartii aada dhaaratay oo la dhowro la xafido haddii dee noocii aynu soo marray hore aynu ugu soo marray ahaa shay ama khayru kaba dhaartay ama xun inuu kuba sameeyo adugu bal maalan waa noocii loogu yeedhayo ruuxa muslimka ahaa kol haddii isagoo dhaartiisa ilaashada oo xafida ay ka fiican tahay iyadoo dhaartaa inta la buriyo kafaaradeeda la bixiyo wixii la shareecadu ay jidaynaysa in kafaaradiisa la bixiyo lagaba tago wixii aan ahayn weeye in dhaartii bal uu ruuxii ku baarinimo falu macnaa dhaartiisii dee uu ku noqdo mid baariya xafiday ilaaliyey oo dhaartiisii jebin bal waa lafdi awil muqsimi xadiidka ayay dee waa shak meelo qaarkoodna shaki kumaba iman ee haddii aan ibraari lmuqsimi nidha almuqsim waa kii dhaartay oo ruuxii dhaartay dhaartiisii in loo dhowro oo laga dhigo mid dhaartiisa ilaashanayo baari ku noqonayo aanay kaba jabin oo macnaha taasi uu noqdo ruux baa dhaartay adigu waxa dee laba imanayso ficilkaagu ku dhaarto waxa weeyaan ama aqsamtu calayka an tafcala kada baabu ku yihi dee ilaah baan ku dhaartay waana raacdo ama waxa aad fulisa buu yihi wixii haddii dee ay mafsada kaba ratimayso layimaatinkiisa ama waxaan sharcigu banayneyn uu yahay dhaartiisaas ma danaynaysa sharcigii baa la raacaya laakiin waa wax mudarana aanay kuguma sugnayn xaggii sharcigiina wax dararoo kuba suganay aanay jirin si aanu dhaartan u dhaartay ruuxii aanay kafaaraya looguma yeelan ayay tahay in lagaba dhigo wixii aad u fuliso od wixii aad samayso dee wa haddaanay waxba kaba ratimayn dhibi aanay kaba ratimayn mafsado waxaana ama sidiisa uguba banaan yahay bal markaa waa ibraar ilmuqsim macnaa waa kii dhaartay jacluhu baaran biyamiini weeye in laga dhigo mid dhaartiisii baari ku ah dhowrayo ilaalinayo xafidayo dhaartiisii macnaa ujeedadu aanay ka burin aanay kaba jabin oon kafaaro laguba yeelan de haddaad wixii ku adkaysato taa ma samaynayo iskaba diido isagiina uu dhaartay wixii kafaaradeydii baa imanaysa bal markaa taas bay noqon ibraar ilmuqsim wa nasri lmadluumi kan ruuxii madluumka ahaa ee la dulmiyey hiilintiisa loo hiiliyo oo ruuxii madluumka ahaa in loo hiriyo tana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh de kolleyna bal haddii dee ruux keliyo karaya meeshii ay jiraan taasi farad baabay kuba noqon haddii kana fardu kifaaya guud ahaan noqon waa ruuxii muslimka ahaa bal waxa weeye in loo hiriyo oo min furuud اkifaaya wahuwa min jumlat اlamri biاlmacruufi wanahyi can اlmunkar waana ruuxii dee karaya darar aanu kaba soo gaarayn ka isaga hadalkan ama arrintani ay dee ku wajahnaanayseen waijaabat daaci tan horeynu usoo maray nikaax baan kuba soo marnayo meel waa ruuxii daaciga ahaa ee yeedhay kuu yeedhay ee ama cunto kuguba yeedhay in la ajiibo waa ifshaai salaami salaamtii oo la faafiyo waa ti aynu soo marnay inay tahayba dee waana dambaysaa de kitaab salaam uu dambeeya kitaabku ku xigi doonaa kan aan hayno laakiin hore iyado imaan iyo bedel markaa islaamka keebaa u khayr badan iyo waxa weeyaan taqra salaama calaa man carafta waman lam tacrif taas baa ifshaa salaam noqon laa tadkul janata xataa taxaaba xadiidkeedna isna uu inoo horeeye bal intaasi waa waxyaalihii la isfaray rasuulka ilaahay amray badh waynu soo aragniyo badh inoo dandambeeya waa jiraa saa daraaddeed xadiidka waan laqbaynana wanahaanaa wuu naga nahiyey rasuulka ilaahay can khawaatiima aw can takhatumi bidahabi can khawaatiimi dahabi bay markaa noqon ama takhatumi dahaba shake waana isla macne waa raggiina weeye gaar ahaan takhatum ama katun in laga dhigto dahab oo dahab kaasuna la qaato de waana kolkol waxyaala dad kala duwan lagu arko taase laakiin rag asal ahaan umaba banaano shay xaaraamaba weye wa can shurbin cabid bilfidati fidadii lagu cabo waa weelkii fidada in wax lagu cabo in wax lagu cunaana waa lamid dahabkiina kaba sii awleysan wa can ilmayaasiri bari dhowradii ama mayaasirtii taasna uu naga nahiyey mayaasir kolley jamcu misaratin weeye kolkol hamsadana way takfiifiyaan oo misaratin bay dhahaan waxaanay mayaasirta kuba fasireenun oo waxyaalo malaa makhadad yar oo kale ahayd oo dumarku ay u diyaarin jireen ay u samayn jireen raggoodao kooraa la duldhigi jiro ruuxu dee qorigan iyo waxaan kaba qabanayso ku fadhiisanayo bal taas baa miisaradu ay ahayd haddaba awqaadda qaarkeed waxaan galka ay ugaba dhigayaan bay xariir kaba samaysan jireenoo barhkood baaba dee ay kuba timi almayaasir alxumr la waa midabkii noocaas oo kale oo de haddii wax de ama cutub iyo wax laba mida ama waxa weeyaan de so w maala xigii iyo ama waxyaalaha liifkii iyo waxyaalaha caynkaasa oo maro caadiya lagu xidhay ruuxii looma diidayo ee waa kolley arrimahan aan kuba jirno a xariirtii inaana raggii uba banaanayn bay qeyb kaba midta iyagaa waxyaala sidaasa mala kuwooda dee mutrifiinta iyabaa taas iyo iskaba ladan iyabaa samaysan jiray haddaba mayaasirtii ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh misara in kan min alxariir kama huwa algaalibu fi makani min caadaatin buuli caadadooday u qaalib ahayd inay xariirtaa kaba samaysan jireen dee xariirta sida xidhashadeedu aanay u banaanayn ayaa inaad ku fadhiisato ood ama freshka galkiisa u noqoto ama barkimada ama waxaas oo kale iyadna aanay u banaanayn waa isticmaalkii un haddaba taasna rasuulka ilaahay waa naga nahye wa cani ilqasiyi waa nooc isaguna xariirta kamida barhkood ay leeyihiin teeda hooseysay ahayd waxaanay leeyihin meel qasi lagu magacaabi jiro kollay masar kuba taalay ama dhinacaa sawaaxisheedaas ayaaba laga keeni jiray taas bay tahay waa iyadna markaa xariirtii un ee waa la kala qaadqaaday oo magacyadan kala duwanay yeelatay iyo kayfiyaadka kala duwana loo isticmaalay markay rag noqoto si in xukunku uu mid yahay ee magacan kala duwanay yeelatay ama magaca khaas ka yeelatay aanay xukumkii bedelahayn taas caddaynteedun w wa can lubsi lxariiri waa lafdiga caamka ahaaba xariir xidhashadeed walistabraqi wadiibaaj iyaguna xariirtun bay kaba mid yihiin istabraq waxay leeyihin waa lafdi cajama ama farisi oo lasoo tacriibiyey oo de malaa kollay sidanna ma ahayne marka lafdiga la tacriibiyana dee markaa wuxuu iska noqonaya si carbeed baa ama magacyada carbeed ahayn baa loola tacaamulaayo xagga tasriifkiisa iyo bal markaa waxyaalihii kuba tacalluqsan waxay leeyihin waa xariirta teeda yar qarada leh oo ama dee sundusoo yidhaahaan kabasan iyo dee diibaajkan iyo wixii qaabilaya diibaajkan waa mid ka khafiifsan une bal waxaan leenahay alistabraq iyo adiibaaj iyo kuwaasoo kale sundusna xataa kitaabka way nooguba iman doontaa iyadoo dee laakiin bal xadiid laba socotee waxyaalaha caynkaasi waa xariirta un qaybaheedii marka lafdigan lubsulxariirna waa cadfu khaasin calaa caam bay noqon lafdigaas baa inoo wada shamlinaya macnuhuna markaa waxa ay noqonaysaa intan rag marka ay noqoto kaatun dahaba inay xidhaan dee silsilo dahabana waa tan ragga qaarkood laguba arko taasi wax banaan maha waa shay xaaraam iyo macsiyo weyn rag iyo dumar markay noqoto weel fida ama dahab ka samaysana isticmaalkii iyo itikaadkii iyo wax banaan ma aha markay noqoto xariirtiina raggii bay gaar kuba tahay ama iyagii ha xidhanayeen oo dharkoodii haba noqoto ama waxa ay goglanayaan haba noqoto ama ay kuba fadhiisanayaan xariirta ama nooceeda aada u qaaligee rafiica ha noqoto ama kuweeda hooseeya ha noqoto kol hadday xariir tahay isticmaalkii ma banaana intaas weeye marka waxyaale intaa kala duwan oo yar tafsiilana xadiidka naftiisa khaasatan awaamirta iyo bal umuurahan waa waxa inoo dambeeya insha allahu tacaala kitaabkan iyo kuwa ka dambeeya inooguba iman doonaa ilaahina waxaan ka rajaynaa inuu dhib dee inoo sahlo oo aan gaarno ama kitaabkaba si khayr le inoogu dhameeya xadaثna abu الرabيع العتakiي qال xadaثna abu cawاnaةa عan ashcas بn sulaym bhada الاسناadi mثlah ashcas بn abi shacsa ashcas بn shacsahabaa sulaym markaas sulaym magaciisa la yidhaha ibn aswad kale abu shacsa kalaa jiro nin faqih oo caalim ahaa iyo asxaabta ibn cabaas iyo abu shacsa jabir بn zayd waxay isna kitaabkan kuba suganyihin milahu ilaa qowlahu waibraari اlqasami aw ilmuqsimi intaasu mooye inta kale way kuba jirto macnuu waa maxay markii hore abu khaysama ashxad xadiidka ka wariyey inta kalena way siman yihiin sanadkii isaga waxa la socotay wbraar اqasmi aw اmqsimi isagu intan abu cawaana maanta intan ma sheegin fainahu abu cawaana lam yadkur hada اxarfa xarafkana wuxuu uga wadaa waa intan oo dhan waa kelimaad iyo xuruf kala duwan hada xarfa fi xadiiثi waa lafdigan ama kelimadan ba ama labadan kelima xadiidka kumuu sheegin wajacala makaanahu laakiin meeshiisa wuxuu dhigay oo la socotay riwaayadiisa oo riwaayada la socon abu khaysama winshadi daali wixii lumay adalatina sharaxa buu markaa laftiaanu soo qaatee wixii lumay dee sheegidiisa iyo tacriifkiisa ruuxii dee aan la qarin ee dadkii laba sheego taas oo kale inshaad almushid horta in waa ruuxan dee mucarifka ee waxaan tacriifinaya sheegsheegaya in laba sheego oo daaladii aan la qarsan وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna عlي بن msrin x وxadثna cثmaan بن abي شhaybةa qال xadثna jarيir kilaaهma wa jarيir iبن cabdالحamid iyo cali بن msir labadooduba عan الshaybaniyi an ashcث imaka wa xadiidkii hore un ashcث waa ka imaka halkan yime lakin maantana abu isxaaq الshaybani baa yimi an ashcث بn abi shacsa bhada الsnaadi مثل xadيiثi زhayri waa xadiidkii زhayr mid laba mida وqaala waxaanuu yihi oo isaga maha xadiidkii abucawaane waa kii koobaad xadiidkii زhayr buu la mid ahaaye wuxuu yihi braar الqasmi min غayri shakin oo muu oran min غayri shakin oo aw braar الmqsimi wa braar الqasmi toddobadii horeana ku jirtay zaada في xadiiثi wuxuu ziyaadiyey wa abu isxaaq الshaybani riwaayadiisan can ashcث وعن الشhرب في الفiضة intaas markii horena way nooguma sugnayd oo وعan شhرب بالفiضة wala halkaa bad dee bacduna darفiyun bay ahayd fidan bay la macno ahayde lakiin muxuu ziyaadiyey tacliilkan faإnahu man شhariba فيha في الdunya ninka فidada oo dee laynaga xarimay rag iyo dumarba addunyo dhexdeeda kuma cabaa lam yashrab fiiha fi اlaakhira waa laga manceeyayo aakhira kuma cabayo sidayn hore usoo maray khamrigii dee ma cabayo ruuxii bal maalan addunyadii kuma cabay waxaanay tahay man istacjala shaya qabla awaanihi cuqiba bixirmaanihi iyadoo dee awaanida ay dahab iyo fido tahay ma isticmaali doono oo ama naaru baabu gelaya dee jannadii taas ahayd haddii kalena isaga nicmadan dee walow aanu ku hamiyahayn oonu doonahayn haddana nicmada ma yeelanayo وxadثna abu kurayb qال xadثna بن idriis qال أخbarana abu isحاaq الshaybaniy وlayث بن abi sulaym can ashcث wax kale inooma soo socdaan waa xadiidkii duruqdiisii uno waan iska dhamaynayna waana inta hore aba in yarun lakiin maxaa jirtay abu isحaaq الshaybani markii hore ee jariir iyo ay kaba warinayeen cali بn musir cid kale lamay socon imika riwaayadan imaamkii cabdالlahi بn idriis abu isحaaq kaba warinaya nin kaleu raaciyey macnaa abu isxaaq waxa uu isaga dee ka wada maqlay ah ibnu idriisa layth ibn abi sulaym kolley layth ibn abi sulaymna waa nin caalim ahaa mucalimna kuufuu kuba dhashay waa kaba ahaa laakiin markii dambe ikhtilaad ku yimid xifdigiisii baa xumaaday oo wuu isbedelay bal waxaa la yidhaahaa axaadiidiisii may kala socnaan oo soo xaafidba kaba cabiro fasaxa qad tark infaraa laga qaado ayuu mutay infaraa laga qaadou mutay kolley muqadimadiina waxyaalo dikrigiisa uu kuba sugnaaye laakiin bal muslim bukhaarina tacliiqiyo way kuba sugan yihiin ama meel tacliiqo isagu leeyahay muslimna waa maqruunkan un wax gaaro isaga ka warinaya ma jirto nin buu la socdaa waa kanoo dee waa maqruun ahaantaas dee taasna cumdadu isaga maaha xadiidka waa dadkaa kale wada warinayo bal waa nin saasoo ikhtilaad kuba yimi daraaddeed in culimo haba ahaadee markii dambe xifdigiisi intuu xumaaday arrinta ay noqotay wixiiba inay kala socnaan waayaan oo dee tataa dee isagii mutay in laiska daayo xadiidkiisa can ashcasa bin abi shacsaai biisnaadihim waa raggii ka horreeyey isnaadkoodii dee raggii ka horreeyey abu isxaaq iyo kaba warinayeyna waa taan soo aragnay oo waa waa dee abu isxaaq ciddii kaba horreysay waxaan leeyahay ashcas ciddii kaba horreysay waa taan sooba aragnay abu isxaaq maaha raggan kale wataa dee kitaabka inooguba sugantay isnaadihim walam yadkur muu sheegin oo isagu eeg ibnu idris riwaayadiisan abu isxaaq kaba wariyey ziyaadata jariirin wabni musirin ziyaaradii jariir iyo ibn musir maxay ahayd fainahu man shariba fiiha fi dunya lam yashrab fiiha fi laakhira taas baa ziyaadadoodu ahayd inay ziyaadada abu khaysamo riwaayadiisii iyo abu cawaano midna kumay sugnayn labadan dambe ayay kuma sugnayd haddaba isaguna muu sheegin ziyaadadaas e waxay ahayd nahyiga oo can shurb bilfida taasun baaba riwaayadiisuna ahayd وحدثنا محمد بن المصنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي حا وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثني بهز قالوا جميعا رقاس لمان محي ودي إله وبهز بن أسد عبد الملك أبو عامر العقدي إيا معاذ بن معاذ إيا محمد بن جعفر انتو داس محي إلهين جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم وأشعث بن سليم maanta shucba ka warinaya dadkii shucba ka horeeyey ashcath aynu soo aragnay dunuubdooda isnaadkay kuba wariyeen ashcahiyo wixii kaba dambeeyey iyo wamacnaa xadiiim weliba xadiidkoodii aynu kaba soo baxnay labada toddobaadba ahaa toddoba laysu diiday iyo toddoba laysfaray macnihiisiina xadiidka shucba waa leeyahy ilaa qowla ifshaa salaam intaasun baan kaga dunaayo fainahu qaala bedelaha wuxuu yihi waradi salaami oo tani fard ay noqon ama fardu kifaaya ama fardu cayn kolba dee dadku si ay yihiin salaamta celinteeda waana waxa noo dambeeya wa qaala waxaanuu yihi nahaana can khatami dahabi aw xalqati dahabi waana isla mad xalqadana khaatamkun baa loo wadaa وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن محمد قال حدثنا سفيان والثوري عن أشعث بن أبي الشعصاء بإسنادهم وقال وإفشاء السلام سفيان الثوري رواية سيسلم حول قال له وافقسني وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك إصغر شك ترين أو حاقة الذهب أن يترين والله سبحانه وتعالى على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك